haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xilligan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waa mid kala guura weli ma muuqdo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nuuca doorashee dalka ka dhici karaysa saamilayda siyaasaduna weli isuma afgaran heshiis midaysan oo laga aaday jahada adag ee maanta la joogo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya oo marti noogu ah xildhibaan xuseen arab ciise oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan sakariye xaaji cabdi oo isla golahaasi ka tirsan iyo tula sheekh axmed gaballe oo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed maalmahana ka mida dadka aada ku gooleynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codob dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin soo dhowaada balse intaana u gudagelin barnaamijkeena faaqidaadda aan marka hore dhagaysana warbixintan waryaheena cabdicasiis barwo muqdisho uu kaga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaana tan doorashooyinka madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliyeed ee jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam iyo siciid cabdulaahi dani ayaa waxay dhowaan yimaadeen caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana la qorsheynayaa inay kulan la qaataan madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ujeedka socdaalkooda ayaa waxa uu yahay sidii isafgarad siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafaadka u dhaxeeya hogaanka labadaasi maamul iyo madaxda dowladda federaalka si loo aado doorasho ku dhisan is-ogol siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay jubbaland iyo puntland ayaa horey ugu gacan seeray qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex oo ay wada yeesheen dowladda federaalka saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir haddaba suuragal ma tahay in madaxweyne farmaajo uu ka dhaadhiciyo sacuud cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaam inay la qaataan qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex waxaa su-aashaasi hordhignay agaasimaha maxadka cilmi baarista ee s b a ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho mahad waa suge waxay u badan tahay in qodobadii lagu heshiiyey dhuusamareeb saddex wax laga bedeli doono oo aan sidooda loo wada qaadan doonin dhanka dowlad goboleedyada kale waxay ila tahay inay soo dhoweyn doonaan aqbalina doonaan heshiiska cusub sababtaa dowlad goboleedyada markoodii horeba in doorasho dadban la aado isku aragti ay ka ahaayeen wax kabedel lagu sameeyo qodobadii lagu heshiiyey iyo iyadoo la xalinayo tabashooyinka ay qabaan puntland iyo jubbaland waxay u badan tahay inay soo dhoweyn doonaan dowlad goboleedyada kale waxaase ila quman in ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiis cusub oo doorasho ama nooc cusub ee doorasho in madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir loo yeero loo bandhigo si wada jir ahna u wada saxiixaan heshiiskii shirkii dhuusamareeb saddex lagu gaaray ayaa waxaa lagu qaatay nooca doorashada soomaaliya ay noqonayso inkastoo aan la horgeyn baarlamanka federaalka ee soomaaliya haddana waxa uu madaxweyne farmaajo uu aqbalay hanaan ka bedelan doorasho qof iyo cod ah taasi oo uu dhowr sheer sheegay in la aadayo doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya ayaa qabaa intaasi ay keentay in wax badan oo ahayd in laga shaqeeyo kol hore laga gaabiyey soomaaliyana aysan hadda u diyaarsanayn in la aado doorasho ku dhisan qof iyo cod runtii waxaan isleeyahay soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay oo ayna macquul ahayn oonan diyaar loo ahayn oo aynay tashiilaadkeedii aysan jirin in doorasho qof iyo codah ay ku dhacdo muddadii loo igmaday oo ku eg sanadkan dhammaadkiisa ama ka kale bilowgiisa runtii waxayna taa ku timid in xukuumadda maanta jirta haysatay muddo saddex sano iyo bar ku dhowaad afar sano aanaysan iska saarin xil dheeri ah in hawshaasi ay qabsoonto oo ay diyaariso nabadgelyadii loo baahnaa in doorashadu ay ku dhacdo soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guur ah waxaa lagama maarmaan ah in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan biseel siyaasadeed islamarkaana dalka laga qabto doorasho wakhtigeeda ku dhacda taasi oo marka laga yimaado soomaalida ay sidoo kale naawilayaan beesha caalamka siyaasiga xasan xaaji ibraahim oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanadii dalka soo maray ayaa qaba in doorasho la aado wakhtigeeda xilligan adag tahay ani waxay ii muujinaysaa in doorashada haddii xataa lagu heshiiyo inaanay wakhtigeeda dhici karin oo ay gaari karto ilaa maxay ahayday bisha lixaad sanadka soo socda saabaan isleeyahay laakiin culaysyo siyaasadeed oo aada u fara badan ayaa jira oo xagga gudaha ah oo waxaa sababa amni xataa khalkhal gelin karta haddii baarlamaanka uu dhaafo december madaxweynehuna uu dhaafo february in xataa xaalad amni ay wadanka gelisaa dhici karto waxaa kaloo iyadana muhiimadeeda iska leh maadaama wadanka hadda ra-iisul wasaare uusan joogin ra-isul wasaaraha la magacaabayo haddii uu la yimaado qorshe howleed amaba roadmap uu la yimaado oo clear ah oo cadaynaya xilliga doorashada uu ku qaban karo ilaa lix bilood waxyaabo macnihii aan dadka saamiliyada siyaasadeed iyo beesha caalamkaba aanay diideynin ka hor imaanayn oo macquul hadduu la yimaado ilaa lix bilood oo kale in ay dhici karto markaa in oo markaasi baarlamaankii uu ansixiyo doorashadii markaa qorshe horeedkaas lagu fuliyay doctor cabdinuur sheekh maxamed ayaa qaba in heshiis lagu gaaro shirka ka dhacaya muqdisho uusan ahayn mid fudud laakiin loo baahnaa in guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan go'aaminta masiirka dalka rajo badan kama qabo in ay wax maaragtay micnalaha ay kasoo baxaan runtii waa nasiib daro in arrimo masiiri ah oo ummadda soomaaliyeed ka wada dhexeeya ay isku soo koobaan saddex qof walow khilaaf uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda puntland iyo dowlad goboleeda jubbaland uu jiro uu sax yahay haddana waxay ahayd in khilaafkaasi uusan maaragtay hareynin arrimihii geedi socodka soomaaliya loo baahnaa in loo dhan yahay uu noqdo mid wada ogol ah oo dowlad goboleedyada o dhan ay fadhiyaan oo ay axsaabta siyaasadeed ay fadhiyaan oo runtii ururada bulshada ay fadhiyaan oo ay ka muuqdaan ummadda soomaaliyeed in xal waafiya loo helo in xaaladan qaladaysan laga gudbo marka laga yimaado hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya haddana siyaasiga xasan xaaji ibraahin ayaa dhankiisa qaba in dhinacyada muqdisho ku wada hadli doono oo wada shaqayntii ka dhexaysay ay yarayd haddii aan la helin cadaadis uga yimaado beesha caalamka inay yar tahay rajada laga qabo in is-afgarad deg dega ay gaadhaan marka loo eego howsha hor taalla ee dhinac walba uu doonayo in si gaara looga qanciyo wax hadda kasoo bixi doono maalmahan dhow ma jiro haddii aan culays siyaasadeed oo beesha caalamka aanu imaanin waxay noqon doontaa marka in haddana mar kale shir kale oo muqdisho la isugu wada yimaado maamulada kale ay yimaadaan oo meel dhex la isugu yimaado maahna wax hadda banaanka yaalla oo la isdhihi karo arrintan iyo diil ay leedahay marka laga yimaado arrimaha doorashada iyo ka shaqaynteeda haddana madaxweyne farmaajo ayaa waxay maamulada qaar ku cadaadinayaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub maadaama uu meesha ka baxay xasan cali khayre xukuumadda hadda shaqaysana ay tahay mid gaarsiina markana aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir okay cabdulqaadir mahadsanid cabdi casiis aan ku horeeyo xuseen carab xaaladda siyaasadeeda taagan hadda ma isleedahay waa lagu diyaargaroobi karaa in doorasho wakteed ku dhaco bismillahi raxmaan raxiim marka hore aad baad umadsan tahay inaad halkan nagu casuunto kheerta kasoo qayb gashana runtii waan waan salaamaya iyo shacabka soomaaliyed inaan dhegaysanaya su-aashaas runtii waxa weeye su-aal la rabay markii xukuumadda ama dawladdu bilaabatay in la bilaabo in maanta iyadoo gabagaba ah aynu weli isweydiinayno doorasha ma dhici karta iyo nooce baa dhici kara runtii waa nasiib daro waana dembi laga galay shacabka soomaliyeed baan qaba anigu at all levels of government marka jahwareerka jira waxa weeye maxaan filaynaa inay soo baxaan haddii la yidhahdo one man one vote the conditions buu leeyahy one man one vote la rabo ya sharuudu leeyahay laskama odhan karo one man one vote sharuudo lagu gaaro one man one vote ka saxa ama qofkii codka saxa ya haddii laakiin ama shacabka runta loo sheego la yidhahdo mid magararasa dadban hadday dadban tahayna marka hadde in programkeedii la dejiyo oo wixii hore dhinta la baabayma dib heshiisadana siyaasadada weyn loo gaaro marka waxaan qabaa anuu runtii ihaanada ugu weyn soomaaliya waxay ku dhacday shacabka soomaaliyeed ee ma aha siyaasiyiinta level kastaba ahaatee ama maamul ama ama xukuumadda ama baarlamaan meesha doontaba dadka markasta magacooda la adeegsanaya haddana aan awoodda lahayn saddexdii sana barkeena aan loo soo shaqayn si awoodda loogu wareejiyo laakiin la kaleyn garanayo inay iyaga yihiin waa yaka wax imika saddex bilood one man one vote dal shan iyo toban milyan ahana anu waan garanayna programka waa sugayna laakiin wuxuu noqonayo halozakriya wadahadalada iyo dadaalada hadda socdee dowlad goboleeddoodna u dhaqaayo xaaladda taagan xagee wax maraya maxaa kuu muuqda weli hadda waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici karto xaaladdan hadda taagan soo ma wadahadallada socda dabcan dee waa la-aan calool ku jirto labadii oday oo puntland iyo iyo jubbaland baa jooga welina wadahadal ma bilaaban waxaanu ka rajaynaynaa inay eh, iyaga iyo dowladda dhexe wax ku heshiiyaan oo muxuu ahaa eh, dhusmareed saddex go-aamadii ka soo baxay unbaa kolley la iska fiirin doonaa Eh, in dee laisu tanaasulo oo ummaddana loo turana waa u baahannahay Eh, waxaan rajaynaynaa in eh, labada dhinacba ay xigmad muxuu ahaa eh, eh, ay ku horumariyaan eh, xaaladda hadda lagu jiro si looga gudbo eh, in doorashooyin dalka dhacaan anu waxaan aaminsanahay in doorasho dalka dhici karto waxaan qabaa labaatan doorasho noocee ah?
qof iyo do- fiiri dadku waxay khaldahayaan magacu xataa waa khalad doorasho dabani doorasho maaha waa magacow aniga koob iyo labaatan koob iyo ko- konton qof baa isoo magacowday doorasho lama yidhaahdaa doorasho waxaa la yidhaahdaa midda dadweynuhu codkooda bixiyaan qof iyo codka anu doorasho taasaan ula jeedaa tan kale doorasho maahana waa magacow ama waa selection waxaa afka qalad lagu yidhaha marka dalkaani doorasho qof iyo cod u baahan yahay haddaysan dhicin anugu xisbigaa madax ka ahi la yidhaahdo garsoor slogankaan leenahay ama shacaarka muxuu ahaa halkudhigaan leenahay waxaa weeye ama doorasho ama dowlad la-aan dadkula gabalan maxaa idin muuqda xaaladda taagan isfaham darada siyaasadeed xaggee laga aadaa meesha bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa ee, waxaan mahad celinayaa v o e-da oo na qadaristay oo nagu casuuntay dooda tan sidoo kale xildhibaanada sharafta leh oo kasoo qeyb galay Ee, waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii aan u dhaadhaco ee, xaaladda soomaaliya ee, sideedaba dalkan soomaaliyeed waxaa xukuma rag baa xukuma Ee, shalay markii ay duduminayeen iyagaa dudumiyey dalka Ee, markii ay yidhaahdeen waa heshiinaynaana kuma heshiinin xaq ee waxay ku heshiiyeen yaa xoog badan yaa dad soo dilay yaa hub haysta saas oo cadaalad darro ah oo ka fog caqliga iyo bini'aadanimada Ee, qabiil bay go-aan ku gaareen inay wax ku qaybsadaan qabiilna waa magaciisa la adeegsadaayay wax qabiil la yidhaahdo oo wax loo qabtaa ma jiraan marka waxaa halkaa ka muuqata ee, annaga haddaan nahay dumarka soomaaliyeed waxaan ku dulmannahay ee, cadaaladii aan xaqa u lahayn waxaan ku dulmannahay halgankii aan u soo galnay sabata bixinta dalka iyo dadka oo gabdhaha soomaaliyeed lagu tilmaamo markii soomaaliya ay burburtay kuwa sabata bixiyey inay yihiin waxaan u sabata bixinaynay in niman xoog leh ay waxay doonaan ay ka sameeyaan iyo jiritaankeennii hadda waxaa ii muuqata adinkaa u sacbeen dadka adinkaa u baran annaga adinkaa u waa u heesan.
sabcinaa waa run waayo waxaan rabnaa hooyadu markay cunuga dhasho isagoon xataa hadal aqooni u sabcisaa u baraabirtaa oo faanisaa waxaa qaranku markuu yahay ciyaal hadda waxaa noo muuqata haweenka soomaaliyeed inay ku tacab khasaareen labaatan sano kadib soddon sano kadib in aysan taladii dalka soomaaliya ay waxba ku lahayn oo aan waxba laga weydiinayn waxa aan rabnana ay tahay inay soomaaliya mugdiga ka baxdo in caruurta soomaaliyeed mustaqbal ifaaya ay helaan in hooyada soomaaliyeed isbitaal iyo nolol iyo cadaalad ay hesho taasaa waxaan arkaynaa in lagu tumanayo oo la diidan yahay in banaanka loo soo baxo oo dadku cidda ay rabaan ay doortaan oo beri ay la xisaabtami karaan Ee, xildhibaan xuseen wadahadalada socda ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan hadda puntland jubbaland ugu dambeeyeen makulata wadahadalada in loo dhan yahay oo noqon doonaan kuwa ugu dambeeya xal lagu gaaro Eh, waa su-aal aad u wanaagsan runtii Eh, horta marka hore waxaa doonaya inaan sheego mar haddaad aragto dal derbiyada iyo markaas ay ku qoran yihiin cadaalad sinaan nadaafad iyo waxa la sheegayo waa meelayna ka jirin haddii kale laguma qoran derbiyada looma baahdeen meeshan mushkiladdu waxa weeye institutionadii loogu talagalay dowladnimada weliga dib looma lamana dhisin intii burba kadib qolo kastoo timaadana ma doonaysa inay dhisto mushkiladdu waa taa taasaa markaa mogta lagu gaaraa waxaanaan raadinayna ee doorasho iyo dowlad wanaag iyo cadaalad iyo maxkamadda dasturiga ha ee lama dhisin xaggeed ba ka cadaalad ka helaysa dadka kala saar lahayd ummadda kala saar lahayd hay-adaha kala saar lahayd marka wadahadallada markaad sheegayso waxay ku yimaadeen because shaqadii oo la gabay maamuladu marka meesha ay ka soo galeen waxa weeye shaqadii baa la qaban waayey way dhacwa laakiin xal ugu dambeeya ma yihiin masleeda waa loo dhan yahay de hadda lama dhama waxa weeye eg mid waxaa lagu qabtay dhusamare baa lagu qabtay imaka labadii ugu waaweynaan meesha ayaa ka maqnaa oo jubbaland iyo puntland hadda imaka saddexda kale oo maqan labadan ay yimid leanna saddexdaas waxay yidhahdeen annagu waa soo shaqeynay bal waxaygii idinku kor shaqeeya marka basically waxa weye waa ila meero sida imaka uu sheegay zakariya weye laakiinse in horta la wada hadlo oo eh, maarata la wada fadhiisto wax ku jaban ma jiraan laakiin waktiga aynu joogno waa september ayaa imika bilaabmaysa En, eh, 2020 ayaanu weli ka negotiation ka galaynaa habka qaabka doorashada u dhici lahayd waa very clear bahasha horta in waqtigeeda la gudbayo now ma shacabka soomaalida soo hor istaago oo loo sheego in in shaqadii lagu faylgaroobay isla mar ahaantaana lasoo hordhigo bar- bar- barnaamij siyaasadeed oo lagu heshiisan yahay oo runtii en- en shacabkuna aanay shaqaba ku lahayn لأنه waxa la wadaa waxa weeye in shacabka meesha laga saaro magacoodana la sheegto leanna haddii la doonayo one man one vote kan dadka odhanaya soo inay ka shaqeeyaan maahayn jawaari 2017 wuxuu kula dardaarmay guddiga doorashooyinka international community-ga siyaasiyiinta dalkan oo dhan ya imika sheega bidhi 2017 haddaanay dhacin imika sheega haddii kale imika bilaaba waxba lagama qabanin waxay sugayda waxba lagama qabanin waxa la sugay maanta laga wada hadlayaa taasi waa total and complete waxa way failure weeyaan oo lagu lagu yacni fashilmay maanta xisbiya la leeyahay waxa lagu galayaa doorashooyin anigu xisbi baan ku jira haddana laakiin okay xisbiyada systemkoodii ma la diyaariyey ma gobolada iyo magaalooyinka ma ku leeyihin marka haddaan la ground work haddaan loo samaynin systemkii doorashada ee shacabkan uu ku helay cadaaladiisa dembigeeda ayaa iskale halwa zikri laga soo bilaabo artilay maanta mar walba waxa qornad in dadka lagu alshawoodo dadku soo doortaan waa labaatan sano kadib hadda yartan ku doortaan kursiga ku fadhiya bedelaan faaruntaayo anigu waxaan xasuustaa iskuulka kumeel gaarka 2009kii 2004kii oo markii imbagaasi laga dhaxay waxaa ku qoray 2009ka waa in doorasho dhacda ma dhicin oo dadku soo doorto oo dadku soo doortaan waxa doorasho markaan leeyahay wax dadku doorteen weey anigu tan dad badan uma aqaanin doorasho marka magacoodaan ikan 2012 kana waxaa ku qoray 2012 kana in doorasho qof iyo cod dhacdo ma dhicin 2016 kana sidaas ku qoray inay dhacdo iskuulka saas ku qoray ayadana ma dhicin tan hadda midda tan hadda horta annagu shaqo hawshaa ku saabsan doorashada barlamaankuna waa soo qabtay xukuumaddii hadda dhacdayna waa soo qabatay laakiin kaamil ma noqon sababto waxa weeye mar walba waxaa lagu jiidahayay duruufta jirta oo xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga dowlad goboleedyada sharar iyo itifaaq in loo baahan yahay markii ugu dambeysay labadii kun iyo sideed tobankii juun waxaa la isugu tegey baydhabo heshiis baa lagu wada saxeexay doorasho qof iyo oday iyadoo la wada joogo markaas baa laga waa qoray soo ma fiiri instituushada la sameeyey guddiga qaranka doorashada waa samaysan yahay xisbiyadii waa la sameeyey barlamaanka waa baasgareeyey muxuu ahayto in doorasho qof iyo cod la galo inta la baasgareeyey labada gole ayaa madaxweynehena saxeexay waxa dhiman waa technicalities technicalitieskan waxaa ku shaqale guddiga doorashooyinka soo ma garan laba kun iyo lix iyo toban guddiga uu jiray shaqada la qaba waaye laba kun iyo hadda shaqay qabteen laakiin waxaana xisbiyada sheegaydahay ma kuwa ku meel gaarka haysaha hal qol bulsho ka degan baa xisbi ka dhigi rabtaa mase xisbiya sagaal xafiis degan oo sagaal gobol degan oo shaqeeya jiro bal dadka u shada xisbiyada aragta inaad inaad ku anugu xisbigaan madaxda ka ahay wuxuu ka furan yahay sideed iyo tobanka degmo muqdisho kowdhe calowla oo dalka halkaa u xigta ilaa ilaa baar dheere weli buuraxa maana gaarin waa kusii soconnaa xisbiya saasina waa jiraan waxaan rabnaa doorashaan rabnaa selection ma rabno magacaabid ma rabno doorasho magacaabid waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iminkana aynu eegno waraysi kooban oo aan la yeelanay guddoomiyihii hore bulshada rayidka diini maxamed diini ee diini marka ay timaado wakhtiga koobane u haray hay-adaha dastuuriga ma kuu muuqataa in doorasho dadweyne ay soomaaliya ka suurageli karayso muddaxileedka u hartay baarlamaanka iyo iyo iyo maaragtay dowladda suurtagal maaha in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah dooda la xiriirta waa in doorasho qof coda la qabtaa waxaa ku hoos qarsan muddo kororsi dadban ayaa ku hoos qarsan taasna waxaan u arkaa inaan marnaba dadkii saamileyda siyaasad ahay aysan heshiis ku ahayn waxaan saamileyda siyaasadeed heshiis ku ahayn islamarkaasna aysan dowladdu u haysan dastuuriyan waqti ku filan suurtagal maaha in lagu qabto haddii lagu heshiiyo oo loola jeedo haddii lagu heshiiyo heshiis siyaasadeed oo muddada la dheereyn karo waxaan isleeyahay waa arin kale laakiin aniga say ila tahay waa heshiiskaas siyaasadeed waa la gaaray wuxuu dhacay dhuusamareeb tree hadda iyo galgalasho cusubna u malayn maayo inay suurtagal tahay badanaaba dadka aan ka fekerin danta guud iyo wax heshiis lagu yahay balse dhinacu janjeera ayaana arinkaas u advocate garaya laakiin diini sida ay qabaan ama ay ku doodayaan saaxiibada barnaamijka nagula jira ee xildhibaan sekeriya iyo batuulo gaballe waxay leeyihiin suuragal ayay noqon kartaa in doorasha dhacdo laakiin xalku muxuu yahay maadaama hadda aan loo diyaarsanayn sida aad qabtaan bulshareedkiina
aniga kolley ra'yigan xalku wuxuu ila muuqdaa laba wado oo mido ay tahay in lagu dul shaqeeyo heshiiskii dhuusamareeb tiri lagu soo gaaray in kaas lagu dul shaqeeyo oo wixii laisleeyahay xoogaa uu u baahan yahay in in maaragtay madmadowga laga saaro laga saaro halkaana lagu heshiiyo xalka labaad oo ultimateka xalka noqonaya oo haddii wadadaas tan la adkeeyo ay qasab noqonaysana waxay noqonaysaa sidaas maaragtay in in dowladdu ku dhacdo oo waqtigeedu uu ku dhaco islamarkaasna lagu qasbanaado in caretaker government la sameeyo oo maaragtay mas-uuliyaddii yacni qaabka hadda aan u fakerayno ah in brocesskii hore u socday uusan istaagin oo brocesska uusan istaagin oo yacni broceska dimuqraadiyiinta iyo iyo maaragtay si nabada in xilka lagu kala wardeego inuusan istaagin kii hore fikirkaas ayaan anagu markii hore ku shaqaynaynay laakiin waxaa suurtagal ah waxaa suurtagal ah haddii tan lagu heshiin waayo wadada kaliyaho furan ee technicalka inay tahay in markaas caretaker government ay ay timaado oo yacni xukuumad maaragtay yacni aan haysan dastuur ahayn inay timaado dalka maadaama xukuumaddan waqtigeedu ka dhammaanayo ma jirto fursad ay kusii joogi karto oo ay xukuumad sharciga ku ahaan karto madaxweynaha iyo ay kusii joogi karaan kursiga maaragtay haddii haddii aan heshiis siyaasadeed imaanin iyo haddii maaragtay muddada u hartan aysan shaqo ku qabanin waxa ku xiga oo albaabka loo furaho waa in caretaker government ay timaado sida annaga ay nala tahay dadkulaga balle doodan in doorasha dhacdo dadka u saabinaad ka mid tahay ama ama haweenkeena xoogooda waqtiguu dhamaaday ma waxaa rabtaan in inkastesha yimaado oo dowlad meeshii fadhido ma taasaa doonaysaa fiiri doorasho inay dhacdo waxaa dal ugu jirtaa ilmaha dhalan doona ee soomaaliyeed xilliga ay ku dhacayso waa qorshaysan yahay oo waxaa loogu talagalay doorashada xilli oo soomaalidu ay isku og tahay oo ku ballanta afarta sanaba mar in wax la bedelo annaga waxaan arkaynaa marka inaan haddana qabiil hostage u noqono oo kuraas maaragtay lacag lagu soo gatay dibna loogu soo celiyo oo dabadeedna dalka lagu sii iibsado waxaa noo dhaanta in dariiqa loo falo sidii qof iyo cod doorasho ay u dhici lahayd intii laga gaarsiin karo oo shaqadaa lagu qaban karana lagu qabto macnaha fiiri waddankaani wuxuu u baahan yahay wax maslaxadiisa ka fikira shalay markaad kursigaaga soo gadatay ee aada lacag ku soo gashay ee misena aada qorshaysatay mid kale oo tiyo kale ah inaad berri ku soo noqoto soomaalida danteeda xaggey ka baxaysa aayihii ummadda soomaaliyed xaggey aadaysaa waxaa la rabaa dadku inay helaan graduation inay hore u socdaan labaatan sano ayay soomaaliya waxay ku jirtaa murug maarug waagi hore waxaa la dhihi jiray mayd dameere la saaray iyo reer naagay u talisay murug maarug baa u dambaysa hadda mayd dameere la saaray rag soomaaliyeed meeshay u taliyaan murug maarugaa u dambaysa talaxumadii iyagaa ku dambeeya go-aan la-aantii iyagaa ku dambeeya danaysiga iyagaa ku dambeeya dalku ay gataan iyagaa ku dambeeya laaluush inay qaataan iyagaa ku dambeeya waxaasoo dhan waxaan qabnaa doorasho hal iyo cod ah inay dawo u tahay ilmaha dhalan doona ee soomaaliya adigu markaa rabto inaad wax wanaagsan dalkaaga u qabato lagama fikiro in adigu ku intifaacdo waxaa la rabaa inaad fasho dariiqii mustaqbal u noqon lahaa aayaha ilmaha dhalan doona waxaan qabnaa inaan la bilaabo doorasho qof iyo coda micnihi ma aha doorasho one man one vote ma aha man ma aha waa person
si taa loo gaaro xildhibaan sakeriya iyo xildhibaan qusaana waqti ka dhammaaday oo aan dastuuriyan kursi sii fadhin karin bisha nofembar yaa bedelayo waddanku soo gaabshaasa ma gelayo ma gelayo sababtoo ah maya ma ma gelayo waayo maslaxadii soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran tahay in qabiilka laga gudbo laakiin shaqada uu ka dhammaanaya ragga shaqada ka dhammaanaysa extension sug sug sug wax yar sug shaqada ka dhammaanaysa waxay la xiriirtaa shalay shaqada waa ka dhammaatay qoladii ka horreysa kuwaan iyago iyagoo aan rabin inay ka baxaan qabiilka inay ka baxaan iyagoo aan rabin baa waqtigu ka dhammaaday kuwaan riisin baaba la haystaa in asxaabta awood yeelato talada dalka wax ku yeelato qofka maskiinka ah ee soomaaliga ah ee aan maanta haysan meeluu ka hadlo iyo aayaha ilmihiisa meeluu la aado inuu fursad u helo in loo tago codkiisa la weydiisto oo loo sheego waxa loo
horta waxbaan ku sheegaya markan dad lagu leeyahay one man one person one vote one man maankuna waa tii ninkii naagta waxa weeye goorma horta in la sheego weeye sax one man one vote cirka kama soo dhaco okay hadday dadban tahayna nooceedii in la sheego weeye annaga waxa noo qoran baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan ku yimi one man one vote tabka marka la Soomaaliya qof iyo cod qof iyo cod ayaa baa lagu okay qof iyo cod waxa u taqaan adigu qof iyo cod waxa weeye inuu qofka Soomaali ID haysto aqoonsi haysto ama xisbi ka tirsan yahay tira kooban yahay dalku nabad yahay yani wixii loogu talagalay oo dhan dastuurka dhamaysi yani waxyaabo badan maxaa laga shaqeynaya saddex sanadood iyo badh maanta maxaa maanta doodan maanta aan galayno inaan saddex sano ka hor galnaa bay ahayd waa munaafaqadta tii ugu sarraysa weeye inaan maanta ka hadalno wadananimo beena la keeno waan idiin sheegay jawaari two thousand seventeen ma yidhi mise ma odhanin war noo sheega meesha wax u wadaan war ma dhacaysa war haddayna dhacin imika baarlamaanka ku dhammeeyo ya may wan anigu waxaan ku idhi dhegaysto maxaaba noo qorba baarlamaanka muxuu ku bixi karaa one man one vote soo maha anu laakiin waxaan rabaa baarlamaanka one man one vote in la caddeeyo goorta uu dhacayo conditionskii lama samayn maxaa lagu mashquula hadday mid dadba noqonaysa waxaan ku waa mid siyaasadeed noqotaa oo lagu heshiiyey dadka oo dhan hal qol qolaba samaynayso waxaa la marka tiimkan imika ku adkaysanaya xukuumadda odhanaysa markaas one man one vote baan doonaynaa action extensionka iyagaa doonaya dad badan waxa weeye in la dhaco markaa baarlamaanka kuraasiisii ayaaba la doonaya musuq maasuqa laga hadlaya halkaasi ka socota baarlamaankanu one man one vote dad ku yimi dad qof iyo cod dad ku yimi in baa bedeli karaa laakiinse yaa baxaya weeye waxaa baxaya ninkii shaqadii aanu u dirsanay annaga ya systemkii administrationkii madaxdii systemkii aanu u dirsanay ka soo bixi waayey
dadkuuna laba kun lix iyo tobankii doodan hadda aad joogto leedahay waa inta doortaan ha u samayseen doodan annaga mar walbaba doodan waa na hortaallay doodan waa qabnay sababtoo ah markuu qofku ku dulman yahay systemka markuu ku dulman yahay oo codkiisa iyo xaquuqdiisa la duudsiiyo mar walba wuxuu u taagan yahay inuu helo waad arkaysaan maanta soomaaliya kufsiyaa ka dhacaya boob baa ka dhacaya dil baa ka dhacaya ku-xadgudub baa ka dhacaya waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa qofka muwaadinka ah hadduu gabar yahay iyo hadduu wiil yahay qiimaba kama leh dalka dad tirsan dad tirsan ha jirto waa soo saarnay mar walba waa ka hadli jirnay mar walba waa mataqaana ka dhawaaqi jirnay ujeeddaduna waxay dhaata horta annaga xildhibaano ma nihin laakiin waxaan nahay dadka xildhibaanada dooran lahaa xildhibaanadii aan dooran lahayna ma hayno waxaa ku gadaaman dalka dad isu soo doorta ayaga oo lacag la baxay ayaa dalka haysta oo siyaasadii dalka xukumaaya oo raba inay maxaan ku dhahdaa ii sheegay soomaali afka uga xirnaato oo hooyada boqolkiiba labada boqol gaartay geerideeda iyo ilmaha boqolkiiba afar boqol gaara geeridiisa marka la fiiriyo reydka ilmaha adduunka loo fiiriyo dadkii mas-uulka ka naqan lahaa oo u hadli lahaa ma aha kuwa hadda fadhiya
sakari awoodda aad rabto maanta inaad ku celiso dadka oo ay wax soo doortaan oo aad ku quruxda badan laba kun lix iyo toban maxaad ergad u aqbashay oo dadku usoo dooran waayeen
ما هذا سيري نظام لو النظام باكري أنا نظام كهذا لو لو كنا حتى ما كانوا حلوان معين خبير بيرات بنا وزارة بيرات شقينا يكلم يسوي هلا حد حلوان بنا أنا وحن أوجه دورش صدق أنا وحن صدق دورش ما ما قاعد دوي والله يكون خاضع شو ما قاعد إيش هذا وحن أقبله وحن ربنا كنت أقول jidka doorashada aan maanta raadinayo qof iyo adag haddii kaloo banaanka aan ka ahay wax badan baa banaanka ah dee waxba ma qaban karo yacni in hal milyan oo qof soo doorato waxay ka fiican tahay in konton qof ama boqol qof ama saddex boqol oo qof isoo magacowdo oo jifaa oo reerkaygiya eeg baarlamaanka hadda sababaha u shaqayn lahay waxaa ka mid a in badan baa waxay isu haysataa jifadii soo dooratay keliya inuu xildhibaan u yahay iyo gobolku ka yimi anigu waxaan isu haystaa soomaaliya oo dhinac xildhibaan u ahay from loobi cadda ilaa loobi laakiin qofkii halka dad badan halkaa gaadhsiina ma jiraan qofku wuxuu halkaa gaari karaa markii la doorto inuu qaranka soomaaliyeed xildhibaan u yahay labo dadka iyo dowladdu soddon sano ay kala go-ayeen labaatanka sano dowladda jirta waa kala go-ayen sababta ma taqaanaa sababta waxaa weeye lama gaar looma dhaadhicin qofka awoodiisa haddii lay soo doorto ama adiga lagu soo doorto shacbiga soomaaliya soo doorto ayagaa dowladda difaacaya amnigu waa hagaagaya shaqadu waa hagaagaya cashuurtu waa hagaagaysaa jawaabaha baaqan kara jira waxaan rabnaa hadda waxay ka dhamaatay waqtigu hadduu kaa idlaado xiliwa sakriye dad badana aaminsan in legitimatekaagu uu dhimanayo inaad xildhibaan ahaan doonin inaad waxaasoo dhan waxaa kamid meeshaan ka socono adeer qof ooman haddaad tidhaahdi bixi subax haddaadan biyo cabin waa dhimanaysaa muxuu samaynaya soo ordi maayo annagu waa ku ordaynaa inaanu doorasho gaarno xildhibaan maxaa kuu diidan khayrka u noor kasoo halkeena la arag kusocoli waxaan arkaa waxaan imika la sheegayo oo dhani runtii dadkan ku hadaaqay arrimahaad sheegaysid wa waxaan qabaa waa waa khuraafaat shacabka soomaalida loo sheegayo garan shaqadina la diyaarinin bal meel adigu aan shaqadeeda la diyaarinin oo haddana oo haddana lagu leeyahay waxaan samaynaynaa berigii yani waa naqaano weeye ee doorashooyinkii magaranaysa berigii isu cogee boxka keligii furnaa oo haddana lagu ohanay doorashaa dhacday waxaas wax soconaya ma waa musuqmaasuq berigii dowladda dhexe waa garanaya inta la yidhahdo waxaa la samaynayaa vote ee hal qof magaciis ka kale waa xidhan yahay box keliya ku subaysaa wax waxaasaa lasoo wadaa standard inaan ka dhigano tii lixdameeyadii musuqmaasuq bay ahayd taas standard nooma noqon kartaa annaka walla weyn baa dhowr milyan oo qof ka soo baxday oo dhowr qof dalgan yihiin waxaas maskaxda gala ma aha innaka waxaa lanaga rabay in la sameeyo la diyaariyo systemkii lagu geli lahaa qof iyo codkaan aan sheegayno kiina lama diyaarinin
ma aaminsanta istaabiladu heshiiso kadibna baa la gaari karaa aniga waxaan aaminsanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo saamiley waxa la yidhaahdo anigu ma aqaano shacbiga soomaaliyeed taladoodii iyo codkoodii meesha kuma jiro wax u maarata muujinaya in la heli doonana meesha ma yaallaan danley baa heshiinaysa waxayna u heshiinaysaa si xukunka u haysan lahayd oo ay maarata ku adkaysan lahayd bosishanka ay fadhido soomaaliya way kala xirxiran tahay cirku waa xiran yahay rag bay u xiran yihiin dhulku waa xiran yahay rag buu u xiran yahay meel soomaali ay ka neefsato oo ay ku noolaato oo ay ku shaqaysato oo ay ku ganacsato oo ay wax gabadha maaragtay uurka leh hadday dabacdo inay dhasho waddanka waa ka xiran yahay baabuurka lagu soo qaada xataa dariiqii uu mari lahaa waa ka xiran yahay waxaas waxaa noo horseeday qabiilka iyo balaayada iyo waxna lagu samaynaayo oo la xaqiraayo shacbiga soomaaliyeed inay doortaan qofka ay rabaan haddaba waxaa jirtay sheeko yar baa jirtay waabaa waxaa jiri jiray bahal libaax ah oo dadkii acda u keenay oo dhuunta u galay oo dadka laaya markaasaani libaaxan kama baxsanayne aan maalin habeenba gabar geed ugu xirno xataa nin ma aha gabdhaha geedka aan ugu xirno maalinta dambe a ilaahay amarkii gabadhiyo geedka ku xiran oo sugaysa in libaaxi cuno oo ila waa la soo qorsheeyey waxaa soo qorsheeyey qabiil baa soo qorsheeyey qabiilkii libaax weerarka ku hayay yaa nin u yimid markaasay tiri saasaan geedka ugu xidhana geedkiina wuu ka furay wuuna dilay libaaxii maalinta dambe oo la rabay in wixii ka soo haray hilbaheeda la duugo ilaa maalinba waxa anaga aan geedka ugu xidhannahay waa qarax waa mataqaanaa dil waa maxaan ku dhahdaa dhibaato waa boob waa system aan shaqaynaynin oo carruurta soomaaliyeed ku dhimanaysa oo haweenka ku dhimanayaan oo dhallinyarada mustaqbal ku weysay markaas waxay tiri rag la arag reerkeenasa kuma jiro mahmaahdaas ay jirtay rag la arag reerkeenasa kuma jiro soomaali qabiil horumar waa ku gaari weyday labaatan sano ayay wax ku qaybsanaysay oo ay ku heshiisay in dadkana la afduubo dalkuna kala xirnaado ragga danleyda ana waxay rabaan ay sameeyaan annagu haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay qof iyo cod doorashadaana inay noqoto sababtoo ah ma dhici karto hooyaad tahay cunugaaga markaad geliso iskuulka oo uu ka baxo dugsiga hoose waxaase dugsiga dhexe inuu aado ma waxaad aragta ummad dhan oo laga hortaagaya inay garaajuwad gareeyaan horumar gaaraan marka annagu waxaan rabnaa in soomaaliya ay ku dhiirato maadaama dalkan hooye u nahay dhibaatadiisa ay dusha nooga dhacday aan weynay wax maaragta aan kaga mayrano maalin walbaba xal baa la raadinaya in loo xaqiro qarannimadii soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo codka soomaaliyeed annagu haddaanaha gabdhaha soomaaliyeed waa ka soo horjeedna waxaana aaminsannahay doorasho cod iyo qofa inay dhacdo in dalkan uu ka baxo caqabadaha iyo kala xirnaanta kala odnaanta arrinta doorashada wakhayar gobollada waqooyi sibaa loo wajaha doorashada ma huba wadnaa wadnbeersa tahay laakiin maxaa laga samaynaya waxaad tigta doorashada xama okay horta runtii anigu waxaan qabaa soomaali in soomaalinimada loo wada siman yahay haddii kale halka maannaan joognin maanta in la yidhahdo adinkana wax gooniya la idinku soo dooranaya ummadda kalena si gooniya lagu soo dooranaya horta waxay kutusaysaa foli waxay kutusaysaa fashilka ka taagan shaqadii la rabay in la qabto in annaguna aanu gooni u galno doorasho ummadda soomaalida kalena si gooniya u gasho dee annagu marka waxaan untan ka raadsanayna qaxooti status inaan ka raadsanay noqonaysaa ummaddaasaan wax la qabnaa sida ummadda soomaaliya doorasho u gelayso haddaanaan la gelaynin dee waabaanaan doorasho gelin laakiin in la yidhahdo si gooniya ma garanaysaa ayaad u gelaysaan oo hadhow barlamaanba soo wada fadhiisanaysaan idinkii oo kala wada duwan tafalxumo waxayna ku tusaysaa inaan xataa waxay ku tusaysaa wadahadalladii soomaaliya iyo somaliland iyo si saxa aan loo wajihin leanna haddii taa la xalin lahaa maanta kumanaan jirnay godkan aanu ku jirno
su-aashan sikri muhiim aad bay muhiim u tahay haddii sida arabta ku dhaqaado dadka soo doortaan gobolada waqooyi maxaa laga sameyn anaa kuu sheegay waxaa jira kulla qaacida walaha istisnaa exceptionality baa jirta duruufta awgeed gobolada waqooyi xildhibaanadoodi maqan yihiin hadda joogada waa la soo magacaabay sida aniga laii soo magacaabay yaa iyadana doorashada doona looga magacaabo dalkani dadkani adeer waa la kala qaybinaya dalkan ma qaybsanaa waxaa weeye ninkan hadda saaxiibkaya oo wasiirka ah oo xildhibaanka ah waxaa soo doortay kow iyo konton qof oo jifadiisa ah oo xamar joogta aaway marka dad kala qaybsanay meel kastaa lagu dooran karaa xuseen xuseen yuu ka baqin haddii koonfur keliya doorashada ka dhacdo inaan la dooranayo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan meel walbay joogaan hadduu si gaara u rabana waa joogaa dadkiisii haddii kalena dadkii soomaaliyeed dadkiisii yaa wada jooga waxa weeye annagu waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa kan laakiin shahaadada baarlamaanka la keeno golaha fuqara si gaar loo eegay marka waxaa rabtaa Way si gaar ah waa la sameeyaa adduunka waa ka jirtaa istifnaa waxa la yidhaahdaa meel baa disaster ka dhacaya ama dalku disaster buu ku jiraa ama wuxuu ku jiraa ii sheeg emergency buu dalku ku jiraa mogta xaalad degdeg xaalad degdeg ku jiraa xaaladdaa degdega ah meelaha ay ka jirto loo joojin mayo fiiri degdega waxaa looga bixi karaaba in doorasho dhacdo oo dad la soo doortay barlamaanka yimaadaan oo dadkaasi ay difaacdaan dadkii ay soo doorteen oo meelaha dhibtu ka jirto dadweynaha ay yidhaahdaan sida meelahaas wanaagsan loo soo doortay yaan rabnaa inaan noqono dadweynuhu kaco oo dadweynuhu kaco maanta wan maan wan bootadu ka dhaco muqdisho kismaayo garowe cadaado in anigu aan ka- ka ka cod badan yaan qabaa waxaan ka baqay ma jirto koonfur sen arab ciise boodka ugu badan inuu helaya qabaa anigu laakiin anigu waxaan ka hadlaya waxa weeye in systemka la soco in la kalen garanayo wan maan wan boota waa munaafaqada ugu weyneed weeye shacabka aad leedahay way way awoodna maad siinin oo umaad soo shaqaynin oo uma diyaarin in systemkay ugu dooran lahaayeen waana magacoodii last minute daqiiqada ugu dambaysana waxaa leedahay waxaan gelayaa dhiil eh, eh, maxay ahayd tole doorasho dadbana waa munaafaqada adduunka ugu weyneed weeye
waxaa rabaa aan batulo sii hadlo aan aan batulo sii
shacabku xoola maaha habarta qolyaha gurata habarta ariga la joogto baadiyo waxay haysataa telefoon androida ameerika iyo iyo yurub iyo meel walba doorasho inay ka dhacdo way ogtahay doorashadu inay u fiican tahayna way ogtahay dadkeenu xoola maaha hal rugacdiya dadka sidaa laga daayo Anna waxaan waxaa weeye qof iyo cod doorasho ah ama waxaan shacabka soomaaliyeed u abiil garaynayaa oo ugu yeerayaa haddii la diido koox diido in doorasho qof iyo cod idhahdo ummadoo dhan inay soo baxdo oo tidhaahdo doorashaan rabnaa sidaas way islaama xisbiyadu saas ay rabaan halka wuxuu kula muuqdaa meesha la taagayaa dalka xalka wuxuu ila muuqdaa inaan la qaadanin dad yar oo dana gaara leh waxa ay ka dhigteen dooda oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ku caburiyaan waxaan diyaar u nahay in aan aadno doorasho xor iyo xalaala waxaan diyaar u nahay inaan codkeenna iyo dadnimadeenna iyo soomaalinimadeenna aan qofka aan rabno aan ku dooranno waxaan diyaar u nahay in ummadda soomaaliyeed mugdiga ay ka baxdo iyo qabiilka iyo qaybsiga beenta ah iyo qof soomaaliyeed oo la xaqiray oo la leeyahay waa haaf wax haafa ma jiro qof walba sagaal bilood ku dhashay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaa intaasi nooga waxaana marti noogu ahaa baktuula sheekh axmed gaballe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka xildhibaan sakariya xaaji cabdi iyo xildhibaan xuseen carab ciise intaynu ku mudana barnaamijka lamida nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada nooga soo diray magaalada muqdisho